shirkii muxuu ahaa sagaal laakii ka dhacay magaalada muqdisho julaar ee ahaa madasha sare ee wada tashiga high level passin forum dawladdu waxay gudbisay muxuu ahaa inaan doorasho hal cod iyo hal qof dhici karin taasoo runtii dhinacna beesha caalamku ay soo dhaweeyeen hase yeeshee aad muddo in xujo aad u adag lagu xiray dawladda waa midda hore waxaa maaragtay loo qabtay shan iyo tobanka agost in ay kusoo gudbiyaan rodmapkii ama qorshe howleedkii ay ku qeexayeen sida ay rabaan in ay wada tashi bulshadeed u qabtaan oo ay ka qayb gelinayaan gobolada bulshada rayidka ah si loo go-aamiyo nooca doorashada ee dhici kara taas iyada ah waxaa moodaa in maaragtay si aan looga harin oon loo dhihin muxuu ahaa doorasho hal cod hal cod keliya ma dhici karto in beesha caalamku aada moodo in xujo la dhigay dawladdiina la yiri waa inaad soo gudbisaan qorshe hooleedkiina arrintaas ku saabsan shan iyo tobanka agost marka waktiguna waa yaryahay qorshaha ay ballan qaadeen inay gudbiyaanna waa mid qeexaya in wadatashi heer qaran ah oo goboladoo dhan lagaga qayb gelinayo bulshada rayidka si go-aan looga gaaro iyo hay-adaha dawladda marka weli ma cadda habka ay dawladdu u gudbinayso iyo in ay maaragtay deadlinekaas fulin karto iyo in kale intaasku waa waxa laga sugayo dawladda welina wax hadala kasoo yeeray arrintaasa ma jirto haddii xataa dawladdu ay qorshaha soo gudbiso waa sidee xiriirka ay la leedahay maamul goboleedyada qaarkood ma imaan kartaa inay wada tashtaan oo ay wada tashi ka yeeshaan qaabkii looga gudbi lahaa labada kun iyo lix iyo tobanka
runtii markaad fiiriso muxuu ahaa shirkaas isaga ahaa level partnership forum oo aysan madaxweyneyaashii puntland iyo jubbalandba kasoo qaybgelin iyagoo lagu casuumay iyagoo eedo ka tirsanaya dawladda federaalka markaad fiiriso muxuu ahaa xawliga howluhu u socdaan oo markii cadaado soo dhamaatay hadda batan labilaabo shabeellaha dhexe iyo hiiraan noqoshahoodii dhanka kale kismaayo iyadana waxaa ka socdo process xildhibaanadii lagu maaragtay ku dooranayaan madaxweyne maalintii sabtiga ah dhankii baydhabana waxaa ka socdo xildhibaanadii koonfur galbeed la xulayo arrimahaas o dhan markaad isku fiiriso tii gobolka banaadir iyo maqaamkeeda sii dhiman yahay waxaa aada iyo aada siyaasiyiinta ama dadka soomaaliyeed welwel uga qabaan sidii ay muxuu ahaa dawladdii howlahan faraha badan ee horyaala loo xalin lahaa waa midoo si ay u caddeeyaan inaysan doorasho hal cod iyo hal qof qaban karin oo runtii wax muuqdo ahaa haddana arrintan wadatashiga ay ballan qaadeen inay suubiyaan aad bay u adkaanaysaa in qorsho loo midaysan yahay la gudbin karo sabtida shan iyo tobanka agost taas waa mid midda kale iyadana waxaa yaala ah forumkii ahaa high level forum ama madashii oo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha iyagana loo balansanaa muddadeedii waktigii waxaad moodaa inuu isgurayo iyadana maaragtay waa arrimaha laislahaa barnaamij soomaali wadato soomaali hogaaminayso meesha ugu habboona wax lagu fulin karo oo xasan madaxweyne xasan sheekna ballan qaaday inuu dardar geliyo wado iyadiina waxaa moodaa inay hakad ku yaro dhacayso
waa mahadsan tahay waxaa jirta in la isweydiinayo dadka qaarkiis ay fikrada keenayaan ku saabsan waxa kale ee bedeli kara in aan la aadaynin doorasho qof iyo cod ah hanaankan kale ee horey wax loogu soo xulana laga soo gudbo oo hanaan kale oo la xoojiyey oo ka duwan kii hore la sameeyo muxuu noqon karaa qorshaha ama doorashada u dhexayn karta qof iyo cod iyo qaabkii hore ahayd inay odayaashu wax soo xulaan meesha u dhexaysa oo dawladdu ay rabto inay istaagto waa meel sidee ah
taas waa meesha keenayso mugdi fara badanna dhalinayso waa meesha keenayso in dawladduna ay shacabka aaminaan iyo inaysan aaminin waa meesha u baahan taxadar in looga gudbo waa midoo hadda waxaa jirtay labadii kun ilaa hadda hab awood qaybsi oo beelaha ahoo muxuu ahaa laba boqol sagaal iyo shanta xildhibaanna lagu soo qaybsanayay la yaqaano lagu matalayay dhammaan goboladii degmooyinka dalka habkaas hadii la dhaho waa laga guuraa habka keliya ee noqon kara cadaalad iyo sinaan waa mid ah hal cod iyo hal shaksi in laga guuro habkii hadda loo guuro hab ka fiican oo u dhexeeya hal cod iyo hal shaksi runtii waa waxa lagu wareerayo waa wax dhib keeni kara dadka qaar baa aaminsan degmooyinkii gobolada codka laga qaban karana in ay codeeyaan meelaha laga qaban karinna maaragtay lasoo xulo xildhibaanadooda laakiin taas naftirkeedii amniga hadda dagaalka lagula jiro kaahaan maaragtay kasoo horjeeda dawladda waxaasoo dhan ciidamo shisheeye dalkii joogo uma muuqato in hab ka fiican habkii hadda laba kun iyo labayo tobankii lagu qaybsaday xildhibaanada oo soomaaliya oo dhan ka kooban in la heli karo macadda taasna muddo badan bay sii gelinaya marka waxaa wanaagsan in muxuu ahaa la caddeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan habka keliya lagu heli karo soomaali oo wadajir ah oo oo gobol iyo degmo walba matalaya inay yihiin in beelihii iyo qabaa'iladii ay soo xulaan ani waxaan isleeyahay habkaas inuu yahay habka keliya soomaalina taqaano kana dharagsan tahay buuqna aan ka imaaneyno